haddii aan labadii aqal dhisnay federationkii hirgelinay maanta aanu u taagannahay qarqarka dowlad inaan dhisno soomaaliyeed oo rasmi ah waa inaad ogaataan anuu dhowr jeer baan ka hadlay dowladda imaanaysa cid kasta a ku guulaysato waa dowlad dib u heshiisiineed waa dowlad midnimo qaran maaha koox intay magacyaatan la sheegsheegayo afartaa ma aha xisaabtii baan rajaynaynay may hirgelin nasiib daray noqotay laakiin waxay noqon doontaa dowlad qaran oo soomaaliyeed oo loo dhan yahay ciddii muxuuahay markaa ku guulaysatay cid kastaba ha ahaato hadhow cusubnaada magaalada tanna haddee magaalo waxay ahayd soomaaliyeed oo la wada degan yahay oo magaalo qaran bay ahayd laakiin waa lagu kala guuray hadda cidaa u badan haddii la rabo in lasoo wada dego caawa annaga waxaan u qaadanay good wiilin waxa gaaladu ay u taqaano soo dhoweyn war magaaladii soo dega oo imaada marka dhulkiina waa nala siinaya inta yartan ciddii wax guri ka maqnaana waa loo celinaya waa la siinaya bay ila tahay saasaan u soo qaaday marka yuusuf xuseen ayay jubcaali hawshaas ag taalla iyo senatooraha ag fadhiya oo caawa labeeya raggiinaa kalena gacan waxaa tihiin raggii gacanta ka siin lahaa